in lagu qowfnimo ama bacd ala'ima ay raajix yeelayaan inuu mowquuf yahay suurada labaadna waa xadiid keliya uun hadda waxaa laga hadlayaaye ayaa bacda aruwaat waxay ku warinayaan mowsuul bay ka dhigayaan oo dee sanadkiisii bay dhammayn oo saxaabigiina way sheegay rasuulka kaba warinayay ruwaaddii qaarkood oo iyaguna ninkan la wadaagsadee xadiidkii oo la wariyey ayaa xadiidkii waxay saxaabigii baani sheegayna taabici unbay ku daynayaan koryeelayo rasuulka ilaahay koryeele marka maxaa ziyaadadii ay noqonaysaa mowsuulnimada suuradan ziyaadadu waxay noqonaysaa suurada horena marfuucnimada halkaasay siyaadadii kaba iman oo dee waxay qaabilaysaa tan kale naqsi uu kuba sugan yahay labadaasaa ugu muhiimsan amaa baaqi suwari ziyaadatii siyaadada suurooyinkeeda inteeda kale ee fil isnaadi isnaadka dhexdiisa ahaan faqad afrada way gooni yeeleen alculamaau culimmadu laha iyada abxaasan baxsiyo khaasatan u gooniyo ay gaar ahaan ugaba hadlaan kadaalika mitl almasiidi fii mutasili alasaniid waa taasoo in hore u soo maray waa siyaado sanad dhexdii dhacaysay waa tii kolle dee ay raajax noqoto oo riwaayada kale marka ay iscaarubayanna mursal khafiya lagaba dhigo aan soo maray kolna ziyaadadan waham laguma tirinayo riwaayada kale ay tahay taa sanadkeedu dhan yahay ama dee mutasilkaa tanna ziyaado waham u dhacday taas lagaba dhigayo taas waatee aynu soo marno waa suwartii ziyaadada sanadku kaga mid yahay baxsi gaar u leeya laakiin labada masale ay meelahan kaga hadlaan ee waaweyni waa labadan imakaan hayno xukunkiina waa kan hada ifham haada waqad ikhtalafa way iskhilaafeen alculamaau culimadu fii qabuuli ziyaadati ziyaadada aqbalkeeda culimada halkana muxadisiinuma wadee dee fuqahadii iyo usuuliyiintii adigu bal isba raaciyo iyo muxadisiintii ee intuba waa dadkan masaladani kollay iyaga ay khusaynaysee kaba hadlay ee adigu qolo kastaba dee masaladii way ku imanaysaa kuwani axaadiisa isbaadkeed iyo sugideed bay iyagu gaba hadlayaan iyo sugitaan la-aan kuwa kale xadiidkiibay dee istimbaad iyo inay wax ka qaataan bay ugu baahan yihiin oo markaa dee xadiidkiina horta waa inuu bal ama xujiyadiisa ay sugnaato oo markaa labadii qoloba waa wax dee ay ka hadleen oo labada qoloba ay labada maaha masalo mustalaxun kuba qaaseen masalo ee fiqigiina gelaysiiyo usuushiina weeye haddaba culimmadu waa taa guud buu u jeedaa imaka muxadisiintiinu maba jeedee siyaadadaa in la aqbalayo noocana iyo wa raddiha celinteeda calaa arbacati aqwaalin afar qowl bay isugu khilaafeen wahya alif alxukmu xukumku liman wasalahu waxa uu u sugnaaday ciddii xadiidkan xidhiidhisay aw rafacahu kor yeeshay oo taa macnaheedu ay tahay ay qabuuli ziyaadati ziyaadadii oo la aqbalo wahuwa qowlu jumhuuri alfuqahaa'i walusuuliyiina fuqahada iyo usuuliyiinta jumhuurtood qowlkood weeye oo qowlka hore waxa ay tahay horta meeshu waxaa laga hadlayaa nin siqo ah ziyaadadi cid kale maaha haddii aanu ruuxani siqo ahayn dee marka horeba xujiyadii iyo aqbalkii waxaa hor joogsanaya iyadoon ziyaadadan waxaa kaba imanaya tafarudkan iyo dadkii kaleo wax la wadaagsado isagu ka duwan uu kuba wariyo waxyaalaha dee meesha imanaya aan la ictibaarin dacfiga ruuxa ee waa nin siqaa ziyaadadii taas weyata lagaba hadlayaan ziyaadadaasna saan soo sheegnay ma aha xadiis gooniya uu keligii wada warinayo keligii inuu warinayu dadkii kale gooni noqday taas masaladeeda iyada halkii shaadkiiya baan kuba soo maraysaa ama gariibkiiyo waxyaala intaba dee waa lagaba hadlaa oo kol hadduu ninku nin siqa a yahay xadiidna uu dadkii aanay la wadaagsan uu isagu keligii warinayuu kala wada gooni noqdo de xadiidkaas qariib baa lagu magacaabayay kol hadduu siqayeyna xadiidkiisii waa la aqbalayay oo taasna iyada ta laga hadlayo maaha ayaynu haynaayeen san isagu ku warinayo iyo dadka kale la wariye xadiidkani xadiid qariiba maaha waa xadiidkaad ay la wariyeene dadkii kale la wariyey si ay ku wariyeen ayaa kala duwan oo isagiibaa ziyaado aanay sheegin sheegaya taas wayata lagaba hadlaya haddaba iyagu kollay qaacido caamay iska leeyihiin qolooyinkan fuqahada iyo usuuliyiinta intooda badan oo ah dee cibaaradan had iyo goor aan aragno ama xadiidkaan ku aragno ama fiqibo ziyadatu siqa maqbuula ninka siqada ah wixii uu ziyaadiyey waa wax la aqbalayo oo sida xadiidkiisa uu la gooni noqdayba loo aqbalayo ayaa wixii aanu la gooni noqonay laakiin dadkii uu la wadaagsaday wax la dheeryahay ee ziyaado aanay sheegin uu sheegayo loo aqbalayaa taas baa waxa weeye oo sidaa daraaddeed xadiidku haddii laysuu tacaau isku laysugu khilaafo barhkoodoo ka dhigay mawsuul macnaa sanadkiisii dhammeeyey midka kuwo kalena ay mursal ka dhigeen inagoon cadad iyo wax kala eegin ziyaadadan qaadanaa xadiidkii mawsuulnimaan u xukmaynaa markaa xadiidkii maaha xadiid mursala tan kalaan qaadanay saas haddii xadiidkii barhkoodna marfuuc ay ka dhigeen dee nina uu ama marfuucu ka dhigay kuwi kalena ay mawquuf kaba dhigeen ziyaadada inagoon seel halka loo badan yahe waxyaale eegin iyaga markantooda raacno waxaan siinaynaa marfuucnimada waayo cilmi ziyaadoon kuwan ahayn buu hayaa wax iyagii markaase iyagii aan dhaafay baan isagii dhaafin bal markaa xukunkii waxaan siinaynaa ziyaadada oo waxa xadiidkii noqonaya xadiidkaa marfuuca ah ayuu noqonaya xadiidkaa marfuucu noqonaya taas iyadu waa qowlka ay leeyihiin intooda badan fuqahada iyo usuuliyiinta ba alxukmu xukumku liman arsalahu ciddii risaalisay ayaa xukumkan la uu sugnaanaya wuxuu xukumkana uuga jeedaa waxa raajixa oo la qaadanaya oynu siinayn dee aynu waxa weeyaan kii la qaadanaye noqonaya ka kalena waa la cilayna waa la iskagaba tegaye taa horena waa saasuna ciddii risaalisay xadiidka aw waqafahu amase mowquuf ka dhigtay oo taa macnaheedu uu yahay ay radu ziyaadati ziyaadadii lama aqbalayo wixii ziyaado ahaa waan iska celinaya inagoon ictibaarinsanna kasrata cadad iyo axfadiyo waxyaalo wey wahuwa qowlu akari asxaabi xadiid ayuu balkaa masalada waa in yarba markaa kaliga waa soo isaarin qoloyna mursalnimo ay ku warinayaan kuwana mawsuulnimo ay ku wariyeen xukumka kan mawrsalka ayaa la siin oo yeelano mawsuulnimadii markaa waan cilaynaynaa haddii mowquuf iyo marfuuc xadiiskii lagu wada wariyena mowquufnimadaa xukumkii iyo kii la aqbalayylasiin kii la aqbalayna kaasuu noqon taasna waa qowlkan uu imika akaru xadiis waana dee kolley si uu khadiib usoo dhigtay weeyaane jiim alxukmu xukumku lilasari cidda kolba badan ayaa xukumkii usugnaatay ayuu u sugnaanayaa oo waxay tadna kaba dhigan tahay waxaan eegaynaa bal qolooyinkan dee kuwana ay marfuuc ku wariyaan kuwana mowquuf xaggay u badan yihiin oo haddii cadadka xadiidka ku wariyey inuu marfuuc yahay uu badan yahayna waan aqbalaynaa siyaadadii haddii cadadka inuu mowquuf yahay ka xadiidkii ku wariyey uu badan yahayna ziyaadadii markaa waan celinaynaa ma aqbalayno mawsuulnimadii iyo mursalnimadna sidaasoo kale weeyo macnaa waxaan ku kala raajax yeelaynaa labada mas labada arrimood ama labadan waj xagga badnida agsarnimadaan ku raajax yeelaynaa kolba xagga cadadka badani jiro dee cadadka badan baa inuu wixii xifdiyey kaga mudan oo ugaba dhow ruux keliya ama cadadka yar khada uuna xaggan u dhow yahaye kolba xagga loo badan yahaa aqbalkii leh iyo dhinacii kalena waa la celinaya daal marka wahuwa qowlu bacdi asxaabi ilxadiid bacdi asxaabi ilxadiid qowlkood weeye daal alxukmu xukumku lilaxfadi ka xifdiga badan buu u sugnaaday oo waa si dee kolley xaggii shaadkaba aynu waxyaala kuma soo aragnay inama haddaba waxaa la eegayaa bal axfadiyada oo dhinaca kolba cidda xifdiga badani ay ku sugan tahay ayuunbaa riwaayadooda la raajax yeelayaa la xoogeynayaa dhinacii kalena riwaayadiisii waa layska celinayaa wa huwa qowlu bacdi asxaabi ilxadiid wey tan bal aqwaashan waa khadiib yosay usoo naqliyeen dee intii ka dambaysayna ay soo dhigteen laakiin aimad muxaqiqiina waxay leeyihiin marka la eego muxadisiintii hore iyo xufaadoodii dee muxadisiin inaan wada odhan xufaadoodii iyo se dee iyagu kutubtoodii cilasha ha noqoto kutubtoodii dee adugu bal axaadiisa un ay kaba hadlayeen marka la eego si ay ku dhaqmayeen ay ku socdeen iyada taasi kollay xaggan dambe dee taasi kollay mahasa xufaadoodii arrintoodii raggaa waaweynee hore ee xufaadda ahaa kollayna idiyatu siqaat markii uu ka soo hadlayo xaafid ibnu xajar kitaabkii hore aynu soo marnay nusatu nadar waa masalo uu si fiicanna u yar dabdiyo ama ugaba soo hadlayn qaanuun mudtarida oo had iyo goor la raaco oo markaad ziyaado aragta ama ziyaado la-aan aada soo qaadanayso qaacido unaad ku wada tadbiiqiso ma lahayn ee iyagu marka la eego axkaamtoodii jursiga ahayd ujeeddadu axaadiistii san laysuu khilaafay markay dee xukunkoodii la raacraaco had iyo goor iyagu qaraa-in iyo amaaraad kale ayuunbay eegayeenoo kol ay ziyaadada raajax yeelaanna way jiraysay kol ay waxa weeye ay raajax yeelaan ziyaado la-aantana way jiraysay daabid caam oo la qaatoo laydha ama ziyaadada guud ahaan la aqbalaya ama ziyaadada waa la celinayaana taasna may lahayn baa qaanuun mudarid oo taas arrintoodu waxay mid kasta xadid kasta gaar ahaantiisa balse kolba la raajax yeelo qaraa-in iyo amaaraad iyo wixii kale lagu kala raajax yeeliyo la raajax yeelo dee bal markaa kolba wixii tarjiixu keeno ee ziyaadada in la qaata ama laga tagaa lagu dhaqmo waana sidaa uu dee waxa weya ibnu daqiiq alceed uu soo naqliyo imaamkaasi tilmidkiisii ibnu sayidinaasan isna waa qowlkiisa uu soo naqliyo calaay isaguna waa qowlkii uu inoo soo naqliyo ibnu rajab iyo ibnu xajar iyo intuba dee waxa weeye waxay leeyihiin tan waa dee bacd bal usuuliyiinta iyo taha laguma daayo laakiin muxadisiinta tan lagaba soo naqlinayo intooda badan dee raggoodii xufaadahay waaweynaa ee raggoodii hore ahaa marka la eego camalkoodii iyo sawirkoodii jus-iyaadkii masaa-ishii fara badnayd ee jus-iyaadkeed iyo axaadiisa caynkaasa ay kaba hadleen qaanuun kulliya ama qaacido caama aynu raacno oo ama aan idhaha ziyadatu siqa waa maqbuulo uno meel kastoo ziyaada timaada aan ku tadbiiqino ama waa la celinayaa meel kastoo ziyaadada aan ku aragnaba aan ku tadbiiqino taas ma laha iyada kolley had iyo goor tarjiix arrin kalena way jirtaayo waa ta aan sooba aragnay xadiidkii waxa weeyaan aynu shaadkii markii lagaba soo hadlayo ama dee saxiix inaan sooba marre waxay ka dhigayeen shaad ninkii siqada ahaa xadiidkii uu warinayey ee cid ka awsaqsan ama tiro badan ha noqoto ama ziyaata xifdi uu kuba khilaafay shaad bay odhanayeen bal markaa shaadkii haddii laba leeya waa shaadkii waa marduud xadiidkii sixada ama xasankiina ama loo shardiyayo cadama shuduud loo shardiyayo shuduudkiina taa laguma fasiray bal taa marka saa laguma socdaynu sooba aragno dee raggan qowlka soo naqliyeyba si ay kuba socdeena haddana marka meelahan lasoo gaadho la idhaha ziyaadatu siqa waa maqbuula wax isqabanaya maho way sanfeeyaano dee taasuba nin siqa ah ziyaadadiibay ahayd sidii uu ku wariyay ahayd waa taa markii ay munaafiye noqotay la raajax yeelay markii tarjiixnimitiisii shaad lagu tiriyey bal markaa ziyaadadu haddaanay munaafiye ahayn dhib ma laha ee kol hadday munaafiye tahay kolley waa tarjiixun tarjiixaasna xadiis xadiis buu noqon ama masaa'il jusiya oo mid kastaba gaar ahaantiisa loo eego oo saa daraaddeed baa raggii xufaadda ay kaba dhacaysaa kol xadiis mursalnimo iyo mawsuulnimo lagu wariyay mawsuulnimada raajax yeelayaan masalo kale iyo xadiid kalea ku imanoo mursalkiibay raajaxa yeelayaan kuwa kalena waa taasoo macnaa ujeeddadu daabid kulligii ma jirtee mid kastaba waa dee tarjiix bay kolley u baahantahe nadar baa markaa ama eegid gaara xadiid kastaaba gooni ahaantiisa u yeelanayaan wa mihaaluhu buu leeyahy balse mihaalkii xadiidu laa nikaaxa ilaa biwaliyin waa xadiidkaas laa nikaaxa ilaa biwaliyin faqad rawaahu waxaa wariyay yuunus bnu abi isxaaq asabiiciyu wabnuhu israa'iilu wqays bnu rabiic can abi isxaaqa musnadan mutasila abi isxaaq bay kaba wariyeen isagoo musnad ah macnaa oo dee rasuulka ilaahay looga kor yeelo sanadkiina xidhiidhsan yahay wa rawaahu sufyaanu thawriyu wa shucbatu bnu lxajaaj wahuma jabalaa xifdin can abi isxaaqa mursalan bay wariyeen macnaa dee si waa misaal ahaan buu inoogu soo qaatay kalaam saasa ma sii raacin ciddii kala raajax yeeshay inay inoogu sheegine bal mihaalka uu inoo soo qaatay waa xadiidkan laa nikaax ilaa biwaliyin waa xadiid macruufa xadiidkana abu isxaaq asabiici baa horta warinayey wuxuu ka warinayaa abi burda in abi muusa alashcari abi burdana abihi abi muusa alashcari marka marka la eego yuunus ibnu abi isxaaq isagaa dhalay abi isxaaq asabiici israa-iilna awowgu u ahaa waanu soo gaadhay bal axaadiista awowgii aad buu u yaqaano waa dadka ugu aqoon badnaa se faatixada u xafidsanaa baa la yidhaahda axaadiista awowgii ayaa waxa weye maahane aabihii kama warinaya awowgiibu toos ugama warinayaaye ayaa isna wariyey qays ibnu rabiic balde intaas maahae rag tobana ayay noqonayaan qolooyinkaasi xadiidkii maxay ku wariyeen can abi isxaaqa can abi burdata can abi muusa alashcariy taasay kuba wariyeen maxaa iyaga qaabilaya laba imaam raggaas oo mid kastaaba dee ka wada raajaxsanya iyagiyo xagifsi ahaan waa sufyaanu thawri iyo shucbat bnu lxajaaj oo xadiidkii maxay kaba dhigeen abi isxaaq can abi burdata mursalan ma haddii abi isxaaq oo mursala walow taabiciba yahay ee waa can abi burdata mursala iyadoon abi muuse la sheegin bal markaa xadiidkan markuu yimid dee bukhaari iyo amsaashi waxay raajax yeeleen mowsuulnimada markaa barhkood baa dee misaalka usoo qaatay ziyaadadii siqada la aqbalayoo alxukmu waxa weeyaan ama lilaktharba ama liman wasalahu laakiin waxay halkan yidhaahaan qolooyinkaasaan dee magacyadoodna soo sheegay tani maaha misaal dee daabid caama maaha qaraa-in iyo umuuro kalaa jiray qaraa-inta jirtaa walow shucbo iyo sufyaan ay yihiin labadaa imaam ay yihiin oo raggan ka wada raajaxsan oo ka wada mudan haddana iyagu majlis keliya ayay kaga wariyeen weliba si cardiyay uga wariyeenoo sufyaan baa yidhi mayaad ka maqashay abaaburdo isagoo xadiidkaa warinaya isna haa buu yidhi shucbana waa la joogay qolooyin kalena majaalis mutacadida waa meelo kala duwan bay kaga wariyeen tiradaasna way leeyihiin meelo kala duwanna way kagaba wariyeen taasi waa qariino arrin kalena way jirtaayo qoyskiisii ruuxa qoyskiisuna dee dadka kale waa uga aqoon badnaa waqtiyadoodii khaasatan dee ninka xadiidkiisii xadiidkii qoysku dee ruuxan qariibkiisa ahaaye isaga qoyskiisa in badan laasime warinaye ayaa dee iyagu siday ku wariyenayso bal qaraa-in kaliyo umuuro kaloo keentay in riwaayada dadka kale laga raajax yeelo ee mawsuulnimada ah riwaayadan labadan imaam ayaa jirtay ee maha tadna inay daabid caama tahay oo dee hadiyo goor kolba ama agtariyada la odhan ama dee wasriga ama dee rafciga ayuunbaa raajaxa la odhanayo bal taasba weyn alictibaaru waalmutaabicu washaahidu ictibaarkii iyo mutaabicii iyo shaahidkii ayuu mabxadkiisii kan yahay innama sii macnayn doono waayo isaga intaba mid mid u tacriifin doona si fiican buu inoogu tacriifin doonaa bal marka uu dhammeeyo tacriifka ayaan cibaaradiisa kusoo laabmi doona insha allah tacriifu kulli minha mid kastoo saddexdan ka mida tacriifkiisi xadayntii alif alictibaaru lugatan masdaru ictabara xagga luqada dee waa ictabara ficilkaa khumaasiga masdarkiisii wa macna alictibaari markaa ictibaarka macnihiisuna annadar waa fiir dee eegid la eego fil umuuri umuurtii loo fiirsado oo la hubsadoo la eego liyucrafa biha si loogu garto shay-un shay aakharu kaloo min jinsiya waxbaa wax loogu qiyaas qaadanayaa aada baaldhigaysaad u eegaysaayo waa eegid aada wax eegaysa ama umuurtii eegaysid maxaad u eegaysaaba waa wax kaloo iyada nooceeda si iyadii dee intaad uga qiyaas qaadatid aada uguba garatid ictibaar factabiru ya ulil absaar oo kan istilaaxan xagga istilaaxa waana ta imanka inakuseen se macnihii luqada uu ku lahaa ee dee taasi imanka halkan dee inaynu luq ahaan yar fahmno uun mooye si aan yar munaasabadana ka dhaxaysa macnahan istilaaxa iyo macnaha luqada u garano mooye waxay ina sii khusaynaysaa waa istilaaxe huwa ictibaarku tatabucu duruqi xadiidin xadiid asaaniiddii iyo duruqdii dabagalkeeda la dabagalo la raaco la raacraacee la baxsiye dee iyadii taasba weeye xadiidkaasoo infarada uu la gooni noqday biriwaayatihi riwaayadiisa raawin raawi uu la gooni noqday maxaa loo tatabucayaa loo dabagelayaa oo dee kutubtii looga soo baadhbaadhayaa looga soo ururin walicurafa si loo garto hal shaarakahu miyuu la wadaagsaday fii riwaayatihi xadiidkan werintiisa ninkan hayruhu isaga kayrkii ma la wadaagsaday aw laa mise lama wadaagsan taas baa ictibaar laydhaha markaa nooc gaaraba maahee tatabucan iyo baadhbaadhkan aan baadhbaadhayno duruqdan xadiidkeen daydayna ictibaar lagu magacaaba matalan xadiid ka soo qaad aan aragnay imaam malik koo warinaya malikna naafic ka warin naaficna ibnu cumar xadiidkaa ka soo qaad xadiidkii imaam maalik umaaban aragnay oynu isirayna waa la gooni noqday markaasaan kutubtii waxaan ka baxsanaynaan ka baadhaynaa on dee xadiiskii baan dabagelaynaye bal cid aan maaligahay naaficina ka warisay waxaan daba ruwaadii naafic wax ka warinaysaan soo xasirsanaynaa iyagii baan riwaayaadkoodii eegaynaa bal inaan cid aan maaligahayni naaficay ka warisay ayaan hubsanaynaa waata haddaan hello xadiiskii fardi maaha dee waa kaas haddaba marka taa ciddaa weyno wax naafic xertiisii ka mid oo xadiiskii sheegayoon maalig ahayn ayaan haddana eegaynaa ibnu cumar dadkii la kulmay ee wax ka wariyey bal cid aan naaficayn naaficda waa kana waa warinayaa cid aan naaficayn inay ibnu cumar inoogaba soo naqlisay markaa taasna haddaan hello xadiiskii dee fardi maaha marka haddaan labadaa xaalo weyno horta xadiiskii dee taabic ma jirto id bal markaasaan haddana u dhaqaaqaynaayo cid aan ibnu cumar ahayn oo asxaabtii rasuulkee kale ah oo xadiidkaa rasuulka ilaahi ka warisay ayaan baxsinaynaan daydayna tatabucaynaa bal inaan helo cid kastoon hellaaba horta wuxuu noqonayaa xadiidkii fardinimadii uu ka baxayaa ee bal haddaba tatabucaas eeg wax kale maha markaa ictibaarku tatabucaan tatabucaynan daydayna bal cid aan maalighayn inay naafic kaba wariso ruwaadii baan eegaynaa riwaayaadkoodii ujeedadeedna waa si aan xadiidkan bal inuu fardi yahay iyo in kale dee aan u kala ogaano haddana cid aan naaficahayn bal in ibnu cumar ka warisay cid aan ibnu cumarayn rasuulka inuu ka warisay arrinkaa ayaa ictibaar la ydhaha ictibaarku markaa nooc gaara maaha waxa weeyaan waa ficilkeenna waa siaan ku gaadhayno bal xadiidku inuu taabic leeyiyo inaanu lahayn siaan ku ogaanayno xadiidku shaahid inuu leeyiyo inaanu lahayn taas baa lagu magacaabaa ictibaar taas waa ictibaar ba almutaabicu wayusama ataabicu taabicna waa la ydhaha mutaabicna waa la ydhaha dee waaxid tabica fahuwa taabicun iyo taabaca fahuwa mutaabicun luqatan huwa ismu faacilin ismi faacil weeyo min taabaca taabaca oo bimacnaa waafaqa u waafaqay oo wixiibu ku raacay ah taas baa laga keenay ama uu ka soo jeedaa istilaaxan xagga istilaaxa huwa alxadiidu xadiid weeye alladii xadiidkaasoo yushaariku ay wadaagsan fiihi isaga xadiidkaa dhexdii ruwaatu ruwaadiisu ay la wadaagsan xagga riwaayadiisa ruwaat alxadiidi xadiidka ruwaadiisii ay la wadaagsanayaan xadiidkii alfardi dee layslahaa markii hore waa keli ee fardiga ahaa dee marka hore sii la filayey lafdan wa macnan lafdi iyo macnoba ay la wadaagsan waa xadiidkii lamid oo isku lafdi iyo macnayin misaal fiicanna wuu inoo dambeeya de kullena waa misaalkii aan sharxi noqdo kusoo aragnay kiibu soo qaadan iyo waa aw macnan faqad ama macnihi oo keliya macali itixaadi fi saxaabiyi isagoo saxaabigii ay mid ku yihiin oo matalan xadiidkii eeg imaka aan dhahay malik baa wariyey can naafic can ibni cumar markii aan kutubtii baxsineen tatabucno haddaan soo helno cid aan maalig ahayn sida cubaydullaahi ibni cumar oo naafic kaba warinaya ama waxa weeye dee cid aan naafic ahaynoo ibni cumar kaba warinaysa laakiin saxaabigii weli waan haysananaa waa saxaabigii uun xadiidkaas kale raawi xadiidkii hore islaam waa fardi ama aynu u doondoonay bal cid raacday oo waafaqday raawigan aan u doondoonaynay aan xadiidkan kaas xadiidkan waafaqay ayaa lagu magacaabayaa mutaabic ama taabic la odhanaya xadiidkaas bal markaa mutaabica ama taabicaasna haddii uu dee ay isku lafdiyo macno noqdaan ama macnihun ay wadaagsanayaan kol haddii saxaabigu mid yahay oo saxaabigii hore inuu yahay magacii waa islagu idlaaqayaa waa la odhanayaa taabic ama mutaabic jiib ashaahidu shaahidkii luqatan xagga luqada ismu faacilin min ashahaadati waa ismu faacilo lafdiga shahaada ayaa laga keenay shahaadadu waa markhaatigii oo sumiya bidaalika waxaana kan loogu magacaabay magacan liannahu yashhadu wuxuu qirayaa caddaynaya ana lilxadiidi xadiidkii inuu u sugnaaday alfardi kelid ahaa aslan asal inuu leeyahay loola laabmo oo wayuqawiihi waanu xoogaynayaa kamaa yuqawii siduu u xoogeeya ashaahidu markhaatigu qowlalmuddaci kan wax sheeganaya hadalkiisa wayudacimhu uu adkeeyo u teeriyo tani waa macno yar munaasabo luqa ahaaneede shaahidku istilaax waa inoo dambeeyaaye waxa dee imaka bal markhaatiga caadiga ahaaba hadduu wax sheeganayo oo uu nin wuxu sheeganayo markhaati baa laga doonaa inuu bayino keeno bayinaduna faa'iidadeedu dee qowlkiisani inuu bal dee run yahay ama asal leeyahay bay caddayn oy xoogeynaysaa shaahidka inoo soo socdaana ama uu inoo tacriifinayaana xadiidkii markii hore aynu islaamin waa kedi kedinimadna kolley waxbay keentaa in layska hubsado on lagu degdegin bay keenaysaa awqaadda qaarkeedna haddii aanu heerkii ruuxan wuxuu la gooni noqday lagu aqbali jirin aanu gaadhin waaba layska celinaya kedinimadaasaa loo celinaya waxa uu la gooni noqdayn isaga un mooyo cid kale sheegayn waa war aan markaa layska dee laga shakiyo markaa waaba layska celinaya kol haddaanu heer wixii uu la gooni noqday lagu aqbalaba aanu gaadhin haddaba kelinimadaas baa inay dacfi bay keenaysayba ama waxbay keenaysay taa keenaysaba in la celiyee marka xadiid labaad aan u helo xadiidkii lamida saxaabi kaleba ha warinaye waxay noo tilmaamayaa wax jira inuu yahay waxaan asal inuu leeyaho uu adkaynaya saa markhaatiguba ninkan muddaciga qowlkiisa uu xoogeeyo waa munaasabad luqa ahaaneed ee istilaaxan xagga istilaaxan walxadiidu xadiid weeye alladii xadiidkaasoo yushaariku uu wadaagsan fii xadiidkaa dhexdii ruwaatu ruwaaddiisu ay la wadaagsanayaan ruwaatalxadiidi xadiidka ruwaaddiisa maxay la wadaagsanayaan waa xadiidka riwaayadiise ruwaatalxadiidi xadiidka ruwaaddiisii alfardi kelida lafdan wa macnan lafdiya macnaba aw macnan faqad laakiin maca alikhtilaafi saxaabiy intaba wuu ku kala duway maca alijtixaadi fi saxaabiy iyo intaa uu taas khadka hoos mariyey iyo maca alikhtilaafi saxaabiya ujeedadu un waxa weeye xadiidkii markii hore aynu islaamin waa keli haddaynu helo xadiis labaad oo raawi kala warinayo kii waafaqsan ama lafdiya macnaha ku waafaqsanaada ama macnoune haddii saxaabigii hore xadiidkan labaadna laga wariyeyna mutaabica lagu magacaabaya ama taabic haddii saxaabi labaad uu yahayna shaahid baa la odhanaya labaduna wax keli unbay wada keenaanoo xadiidka way xoogeeyaan waxaa looga jeedaa loo daydayayaa bal in taabic ama shaahid loo daydaya waa xadiidkan si loogu adkeeyo loogu xoogeeyo xadiidkan bal u xoogeynaya kelinimadan ka saaraya oo inoo caddaynaya markaa asal inuu leeyahy in loo helo taas baa labadaba ay soo wax keliya saa daraaddeedna waa intaa yar bay ku kala duwan yihin saa daraaddeed bay barhkood shaahidka halka mutaabica u isticmaalaan iyagoo taabic sheegayay macnihii shaahid ama dee shaahid laftiisa kaba cabiraan oo mid kastaba halka kale ayaa looba isticmaalaa si isba inoo sheegi doona bal taas labadii uu inoo sheegay soo maaha arrinta kale inoogu baraarujinaya alictibaaru ictibaarku laysa maa nin qasiiman qasiim waa mid dee iyaga waxa weeyaan intay dee qismo keliya ay ka wada dhaxayso jus laba jus wax ka badan ama laba jus iyo wax ka badan adigu midkood ayaa la yidhaahaa qasiim oo matalan waa saddex shay ama laba shay oo wax keliya dee mid kastaaba ka kale haddama hoos imanayo waa ka gooni laakiin waxbay ku kulmayaan oo dee meel wax ka dhaxeeyaa jiro ay wadaagsanayaan juska ama dee laba ka mida ama saddex kaba mida ama wax ka badan ayaa qasiim lagu magacaaba matalan markaan leenahay alkalimatu ismu wa ficlun wa xarfun kelimadii saddex qaybood bay u kala saareen oo ismi iyo ficil iyo xaraf bay u kala saareen iyadi ismigii waa kelimo ficilkii waa kelimo xarafkii waa kelimo laakiin ismigu ficil maaha xarafkuna ficil maaha saddexdooda mid kastaba waxaa lagu magacaabayaa qasiim inuu yahay oo uu yahay iminka xarafkii qasiim ficilkii iyo ismigii waa u yahay ismigu qasiim ficilkii weeye macnaha waa laba jus iyo wax ka badan midkood oo dee waxaa iminka waxay ku kulmayaan baa jirto iyagu isma tadaakulayaan waxay ku kulmayaan baa jirto taas bay qasiim yidhaahaan haddaba ictibaarkani saasoo kale maaha oo wax bal matalan dee iyagii la siman oo iyagii ka gooniya oo taabicina uu markaa qismi inoo noqdo shaahidkina qismi inoo noqdo ictibaarkina qismi kala noqdo ma aha muxuu yahay haddaa waaba kan marka taasna maxay ahaydasoo halkan lahayd cibaaradiisan kusoo laami doonaaye dee kol haddaan ictibaarku qasim aanuu ahayn mutaabic iyo shaahidkii san loo soo dhigay alictibaar walmutaabic washaahid cibaaradan waxaa laga fahmaya markiiba fahamka usoo degdegaysa inuu qasiim yahay oo iyagii dee taabicuna nooc yahay shaahidkuna nooc yahay ictibaarkuna nooc kale oo iyagii la siman yahay markaa raggii ka horeeyey kaba dhacday cibaaradu dee ma habooneynba dee saa in loo dhiga waayo cibaaradan baa muhimo ah iyada labsiga iyo iihaamka keenaysa isagu maaha nooc haddii aan nidhi ism iyo ficilkii xarafku mid kastaaba nooc gooniya uu yahay ictibaarku nooc gooniya maaha ee waa taabican saan ku garan lahayn waa dariiqan ku gaadhaynaan ku ogaanaynay shaahidkasaan ku ogaanayay isagaana taa iska yar caddayn ee waa cibaarada waxaan lahaa waan kaga noqonaya cibaarada muhiime ahba marka hore rubamaa yatawahamu shaksun shaksi inuu moodaa la arkaa ana alictibaara ictibaarku qasiimun qasiim in iyo qasiimna waataan sheegnay waxaa qasiim la yidhaahaa xaggii luqa ahaan litaabici washaahidi oo waa laba jus iyo wax ka badan midkood oo dee laakiin waa waxaas imane ayaa qasiim la yidhaha taabica iyo shaahidka inuu qasiim u yaho ujeeddadu nooc saddexaad oo iyaga la simanoo dee waxaa kabadha hadhow dee anwaacdii xadiidka ha ka wada mid noqdeen isan taabic iyo shaahidku uu laba waxoo kala soocanay noogu yihin qasiimkuna mein shaahidin ictibaarkuna nooc kale oo saddexaad oo iyaga ka wada soocan inuu yahay laakin alamru laysa kadalika arrinku sidaa ma aha wa inama alictibaaru ictibaarku waxa weeye huwa hay-atu tawasuli ilayhima waa iyaga dariiqadan ku gaadhayna wey shaahidka seen ku ogaanayna waa ictibaar waa daydegan riwaayaadkii aan eegeyneen soo baadheen taabicana saasaan ku ogaan waa san iyaga ku gaadhi lahayn taabica san ku ogaan lahayn ama kaan ku heli lahayn taas baa dariiqaas oo camalkeeniya ficilkaan laba imanayno ayaa ictibaar la ydhaa ay huwa isagu dariiqat lbaxsi baxsiga dariiqadiisii weeye o taftiishii taftiishka dariiqadii cani taabici washaahid markaa nooco gooniye maahee waa adiga camalkaagii dariiqadan baxsiga ama daydaygan aad daydayeyso taabici iyo shaahidka ayaa ictibaarba la ydhaa istilaaxun aakharu litaabici washaahid istilaax labaad oo taabici iyo shaahid ku leeyahay maa dukira waxaa la sheegay min tacriifi taabici washaahidi taabica iyo shaahidka tacriifkii waladii calayhi lakharu waa culimada intooda badanitay ku sugan yihiin ka imka noo soo sheegnay wey wahuwa almashhuuru ka mashhuurka ana weeye laakina hunaaka tacriifun aakharu meesha waxaa jira tacriif kale oo lahumaa labadooda u sugnaaday wahuwa tacriifka labaad waxa weeye bilmacnaa macna ay ku xasisho oo ujeedadu xadiidkan labaad ama riwaayadan labaadeen helay ee xadiidkii aynu islaamin waa fardi aan u soo helay inay la macno noqoto sawaa-un waxaa siman markaa itixada midowyaa saxaabiyu aw ikhtilaafa iskhilaafiya iyadna waa maxay tani waa arrin aada u sahlan kii hore waxaan lahayn taabicu wuxuu dee shardi u ah ama dee uu ku qaas yahay markay saxaabi riwaayadan dambe ee tan ay noo raacday tii hore ay la saxaabi noqoto taabic baan ku magacaabayna hadday laba saxaabi kale noqdaan shaahid baan ku magacaabayna markaa lafdiga iyo maynaan eegahayn tanna maxay tahay riwaayadan dambe iyo riwaayadii hore hadday isku lafdi noqdaan ama saxaabi keliya ha laga wada wariyo ama laba saxaabibe waxaa la odhanayaa taabic hadday laba lafti kale yihiin oo xaggii macnahuna iskaga mid yihiinna isku saxaabiba haba noqdeene iyada shaahid baa la odhanaya waa barhkood laakiin waa umuuro sahlan oo qarad keliya laga wada leeyahy waxaasoo dhan oo kan hada hada ifham hada hadal marka laga guurayaba dee waa fiqre ayaabay tan isticmaalaan macnaa hadalkaa laguu soo sheegay bal hagaagu faham waqad yudlaqu in la idlaaqa la arkaa ismu axadima cala alaakhar oo iyadoo imika shaahidba meesha ay tahay saxaabi labaad xadiidkii ay tahay in taabic la ydhaha waa iska dhacdaa iyadoo bal maalan taabicuu yahay ama mutaabic oo saxaabigii hore un xadiidkiisii ama riwaayo kaloo lagaba wariyey uu yahay na shaahid in la yidhaha waa la arkaa bal iyadoo sheekh keliya ay labadani ay ka wada wariyeenba shaahid in la yidhaha baa la arkaa oo fa yudlaqu markaa waa la idlaaqayaayo ismu taabici qad cala shaahidi kamaa yudlaqu sida loogu idlaaqayo ismu shaahidi cala taabici walamru saalim arrinkuna wax fudud weeye wax markaa ishkaal halkan le ma aha kama qaala alxaafid ibnu xajar si uu yidhi hore usoo marrayba sababtuna waxa weeye lianna alhadafa ujeeddada minhumaa labadoodaba laga leeyay waxaan iyaga dee culimmadu isugu howlayaan u dayda-ayaan noocyo xadiidka ka mida ay ugaba dhigeen iyo ujeeddadu waa waaxidun waa mid keliya hadaf wa huwa hadafkaasna waa taqwiyatu lxadiidi xadiidkii oo la xoogeeyo bilcuhuuri helid la helay calaa riwaayatin ukhra lilxadiidi riwaayo labaad oo xadiidku leeya oo la helay lagu xoogeeyo taasubaabay ujeeddadu tahay ama saxaabigii ha noqoto ama saxaabi labaad lafdigii ha noqoto ama macnihii markaa kol hadday taa tahay waxba yar tacbiirka iyo idlaaqan ama waxaan aan ka cabiraynaa kol haddii hadafku kaa yahay dee wax saasoo ishkaaliya ma keenayo bal markaa ismigii faacil marka id shaahid iyo mutaabic ayuu inoo fasiray imika marka la isticmaalo khaasatan ta dambe meeta hore taabica masder ahaan buu inoo tacriifina almutaabacatu tacriifuha kale wixii waan fahamnay misaalkun baaban sugaynay luqatan xagga luqada masderu taabaca eeg mutaabaca ee taabaca masderkeedii weeye xagga luqada ama sarfi ahaan de facala alficaalu walmufaacala cinda camri qisli dilmufaacalaba waay bimacnaa waafaqa waafaqa macnaheed ah falmutaabacatu mutaabacadu idan almuwaafaqatu mutaabacadu waa muwaafaqa xaggii luqadii isilaaxan laakiin xagga istilaaxa an yushaarika inuu la wadaagsado weeye arraawi raawigu kayrahu kayrkii fii riwaayati alxadiidi xadiidka riwaayadiisa uu la wadaagsado eeg taabicii muxuu ka dhigay xadiidka naftiisiibuu ka dhigay iminka mutaabacana waa macno master kaasi ismi faacil buu ahayo wadaagsigan raawi la wadaagsanayo raawi kale xadiidka riwaayadiisii ayaa mutaabaca raacid la ydhaha raacid wax laysku raacay ama muwaafaqo laysku waafaqay laakiin wuxuu tan usoo qaatay waa inuu inoo kala qaado anwaacuhaa qaybaheeda qaybahay u kala baxdo walmutaabacatu mutaabacadu nawcaani laba nooc weeye mutaabacatun taama mutaabaca dhan oo buuxda wahiya mutaabacadaa taamadiina an taxsula inay xasisho weeye almushaarakatu mushaarakadu in raawiga raawiga ay u xasisho min awali isnaadi isnaadka bilowgiisa ay uga xasisho macnaa waa sheekhiisii oo waxa ay tahay bal xadiid ka soo qaad oo uu warinaya xamaad ibnu salama maanta ayubu sakhtiyaani uu ka warinaya ayuubna moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriinna abi hureyra sanadkaas baa eeg marka waxaan u baahnay mutaabaca iyo taabicaan daydayaynaa saan marka horeba soo sheegna ictibaarkan la imanaynay wuxuu ahaa bal cid aan xamaad ahayn oo xadiidkan ayuub ka warisay ayuubna xer badan buu lahaa iyo asxaab badana inaan helo haddii aan helo cid aan xamaad ahayn oo ayuub kaba warisay waa mutaabaca horta ee kaas taabic baan ku magacaabayna waana mutaabaca marka maxaan arkaynaa xamaad sheekhiisii ayay cidi ku raacdo lagala wariyey xadiidkii maxaa la odhanayaa waa mutaabaca taamo ah sheekhiisiibaa inay cid baan helay sheekhii uu isagu kaba warinaya ka warisay waa mutaabaca dhan wixii intaa ka dambeeya haddii aan weyno cid ayuub ka warisay laakiin waxaan helay cid moxamed ibnu siriin ka warisoon ayuub ahayn ama cid abi hureyre ka warisoon moxamed ibnu siriin ahayn kuwaa waxaan odhanaynaa waa mutaabaco qaasiro ah waa ta uu inoo soo wado mid dhan ma aha ma buuxdo bal haddaba mutaabacadii taamadeedi waa awal isnaad taasuu uga jeedaa isnaadka bilowgiisu waa ninkan raawigaa ee xadiidkan aan islaamin waa la gooni noqday aynu u daydayna bal cid kaleo isagana xadiidkan la warisay aynu u helay haddii ciddan la warisay aynu helay uu noqoto cid sheekhiisii kaba warisay awal isnaad taas buu wadaaya mutaabaca taamay noqon wixii intaa ka dambeeyaana ma aha mutaabaca taamo waa tan mutaabacatun qaasira mutaabaca gaaban ama aan dhammayn wahiya an taxsula inay xasisho almushaarakatu liraawi fi asnaai lisnaadi waa dee taa waan sheegnay bal misaalkana waan arki doonaa isnaadka dhexdiisa ujeedadu waa sheekhiisa kol haddii la dhaafaba wixii mutaabice dambe yimaada waa mutaabaco qaasira amhila saadkuru waxaan sheegayaa misaalan waaxidan misaal keliyo masala bihi alxaafid ibnu xajar uu ku misaaliye sharxu nuqba oo fiihi ay ku sugan tahay almutaabacatu taama mutaabaca dhan waalmutaabacatu alqaasira mutaabaca qaasira washaahidu intuba ay noogu wada sugan yihin wahwa ma rawaahu shaaficiyu fi lummi can maalikin can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaal ashahru tisca wacishruun falaa tasumuu xataa tarawu lhilaala walaa tuftiruu xataa tarawhu fain guma calaykum faakmilu lciddata halaatiin haddii bishiibaa arki weydaan tiradii bisha ay haysateen ee idiin socotay buuxiya soddon ama rabadaan ha noqota ama shacbaane taasba wey aleeg haddaba mutaabacadii wixii baan ujeednaa fahada lxadiidu xadiidkan bihaada lafdi lafdigana waa fa akmil ciddata talaatiin lafdiga kaas weeye ogow oo lafdigan ku sugnaaday dadna qowmun dad baa waxay u maleeyeen raggii muxadisiinta kaba mid eh ana shaaficiya shaafici tafarada bihi inuu la gooni noqday can maalikin maalik kala gooni noqday oo facabduuhu xadiidkan waxay ku tiriyeen fii qaraa'ibihi fii qaraa'ibi shaaficiyi shaafici axaadiistiisii qariibka ahayd ee uu la gooni noqday kuba tiriyeen maxay taa ugu tiriyeen oo ay ugu maleeyeen lianna asxaaba maalikin maalik asxaabtiisii oo badnayd rawaahu xadiidkan way wariyeen canhu can maalikin bay ka wariyeen bihada lisnaadi isnaadkan ah can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumar waa isnaadkaas maaha isnaad kale laakiin maxay ku wariyeen wa bilafdi fain guma calaykum faqdiruu lahu intan bay shaafici riwaayadsi faakmilu ciddata talaatiin weeye iyagu waxay idhaaheen haddii dee ba laydinkaba qariyo faqdiruu lahu qadar oo dee xadiidka waan isku fasiraynaayo waa tamaam alcadad baan odhanayna tiradii oo dhammaata u qadare dee waaba tan laguma fasiray faqdiruu hadduu dee cirku uu daruuriyaba leeyahay iska qadare inay bishi bilatayba barhkood ay kuma fasireen ay leeyihin marka cirku qeyb leeyahay waa la soomayaa maalintaas oo kale sida madhabta xanaabila iyo qowlkood yahayba fain guma calaykum faqdiruu lahu laakiin wuxuu yihi bal taasay u maleeyeen marka waa in xadiidkii eg waxaan daydaynaa maanta shaafici cid kaloo aan ahayn imaam maalik laftigeed ma kaga warisa saynu dee qariibnimadii ugaba baxo fardinimadii ugaba baxo daydaygaynaa aan ruwaadii maalik wax ka warisoo dhan baadhbaadhayneen doondoonayn dabagelaynana waa ictibaarkii marka wuxuu ihi sheekhu laakiin bacda alictibaar eeg ictibaarkii dabadi waa kaase waa ictibaarkii ruwaadii baa lasoo eegay kutubtoo dhan baa la baadhay bal dee dadkii asxaabtiisii kala dunaydee kaba wariyey wuxuu ihi ictibaarkii dabadi wajadnaa waxaan helay lishaaficiyi shaafici waxaan u helay mutaabacatan taama mutaabaca dhan xadiidkii fardinimadii waa ka baxay waa mid wa mutaabacatan qaasira iyo mutaabaca qaasira iyo washaahidan weliba shaahidna waan u helnay intuba waa kuwan horaynu usoo wada aragnay arrinkani ama almutaabacatu taamatu mutaabacadii dhammayd faman rawaahu lbukhaariyu bukhaari baaba eg wariyey oo can cabdillaahi bni maslamata alqacnabiy isaguna waa asxaabtii waaweyneyd asxaabtii waaweyneyd ee imaam maalik oo bal waliba raggii dee ilaahay subxaanah watacaala cilmiga iyo cibaadada isugu daray caabid buu ahaa waxa weeye dee caalimnaba ah taas booye bal imaam maalik baa aada umuuraha dee ugu qiimeyn jiray oo ugu weyneyn jiray ugu xurmeyn jiray le cabdillahi bni maslamata alqacnabiy arrin uu soo dhigto siyara calaami nubalaay oo koley dee isaga un maahe rag kale oo ama ibni wahbi bay kaba dhacday waa arrimo saas adugu maya waa laga yaabaa iyo ha iyo abu daawuud alxufari iyo baan filaya ayaa waxaa cabdillahi bni muslama waxay waa nin caalim u ahaayo caabida bukhaarina axaadiis badan buu kaba wariyaa kolley dee hadal yar uu leeyahay markan caaligiiyo naazil gaadhno daxaan oon filaya inaanu sawabahayna way noo dambaysa aan arki doona insha allahu tacaala markan gaadhno ayaa wuxuu yihi maabenba wuxuu dee ku madam nin caabidan oo caalimanaba markaas oo dee min ajali asxaabi maalikin baabuu ahaa in badanna waa ka dambeeyay aad buu u cimriyey ayaa wuxuu ku manaamay habeen ama kuba riyooday iyadoo dee inta waxa weeyaan jannadii aakhiraba ay tahay ayidhi dee culimadii jannadii haba gasheen oo dee markuu raacay ee uu kacay ayuu ayaa layidhi isagii la joojiyey intuu rabbi waa seemiyaa culimadii kaba mid ahaynoo dee ta ladhimay dee iyagoo cilmigoodii bay faafiyeen adigu maad faafin oo dee isaga cibaadadii ka qaalib noqotay ayaaba keentay inuu dee markaas xaggii cibaadada balbadsado markaasay dee taasi keentay inuu u fadhiisto dee adigu nashrin cilmi iyo faafinteeda iyo inuu badiyo baraarujin iyo tambiih weynna way u ahayd saasa ibnu wahbi baa way qabsatay oo adigu dee waa qolooyin kaleba kolley kutub taraajim ama sir calaamdula intaba ay kuga sugan yahan umuurahooda wa ama almutaabacatu bal taasi waa mid haddaba muxuu yihi cabdillahi bn can malikin bilisnaad nafsi waa isnaadka naftiisun waa can malik can cabdillahi dinaar can ibni cumar wa fiihi waxaa ku sugnaa fain guma calaykum riwaayada bukhaari ee uu ibnu maslama uu maalik kaba wariyey markaa faakmilu lciddata halaaiin waa lafdigii shaafici kuba wariyey waana mutaabaca sheekhiisii laguma raacay waa mutaabaca taama wa ama almutaabacatu alqaasira faman rawaahu ibnu khusayma ibnu khusayma wuxuu wariyey weeye min dariiqa caasim bni moxamed can abihi abihi moxamed ibni zayd moxamed ibni zayd can jaddi moxamed ibni zaydna waa moxamed ibni zayd ibni cabdillahi bni cumare can jaddi cabdillahi bni cumar bilafdi fakamilu halaaiin eeg waa lafdigii uun soddonka buuxiya haddii bishii arki weydaan markaasna waana cabdillahi bni cumar baa laga warinaya oo maanta dee sheekhii shaafici maaha maalik maaha bal sheekha sheekhiisi ma cabdillahi bni dinaar maahae laakiin waa saxaabigii ibni cumar ayaa xadiidkii laga wariyey ibnu khuseyme saxiixiisii dad kale qoyskii ibni cumar a warinaya oon ibnu dinaariya ahayn lafdigina waa kii marka waa mutaabaco dhan iyo mutaabaco qaasiraan u helay shaahidkiina waa ama shaahidu fuma rawaahu nasaa-iyu min riwaayati moxamed ibni xunaynin can ibni cabaasin waa saxaabi kale eg xadiidka waa lafdigii uun ama dee laakiin waa saxaabi kale waa shaahid markaas ibnu cabaas can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wafiihi waxaa ku sugnaa fain quma calaykum haddii laydinkaba qariyo faakmilu ciddata halaatiin ciddadii buuxiya misaalkuna waa midaan horan sharxo noqba ugu soo aragnay albaab athaani baabkii labaad ee kitaabka abwaabtiisii kamida baabban intii hore oo dhan kusoo jirnay casharada aada u badnaydba sifatu man tuqbalu riwaayatu wamaa yatacallaqu bidalika min aljarx waa ciddii riwaayadooda la aqbalaya ba sifada iyo shuruuddii ay lahayd iyo wixii ku tacalluqayay taas xaggii markaa ruwaadda riwaayadooda la aqbalayo ee min aljarxi watacdiili jarxigii iyo tacdiilkii ah markaa waa mabaaxis baa ku imanoo saddex mabxaso almabxasu alawalu fi raawi wa shuruudi qubuuli waa raawigii iyo shuruuddii lagu aqbalayay almabxas athaani fikratun caama waa tasawur guud isagaa bal fikro guud buu inaga siinaya ama tasawur caam ah can kutub ljarxi wa tacdiil kutubta jarxigeeda ayuu waxoogaa yaroo khulaaso ah ayuu inooga sheegi doonaa jarxi iyo tacdiil kutubteed almabxath athaalis maraatib ljarxi watacdiil ee raggan marka la jaraaxaynayo ruwaadda ama la tacdiilinayo dee horta way kala tegsan yihiin alfaaddii loo adeegsanayay maraatibtooda kala tagsanna way kala duwan tahay bal jarxiga iyo tacdiilku maraatibta uu leeyahay saddexaa mubxath wey almabxath alawal fi raawi wa shuruudi qabuli qubuulihi qabuulihi baan ujeedaa muqadima tamhiidiya waa muqadimo hordhacba aan hordhac dee taas dee tamhiid u ah waxyaalaha inoo soo socda ama dee raawiga iyo shuruudiisa bima ana xadiida rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam halkan laftiga bimaa waa inoo taalaa waxaa la arkaa dee kutubtii khaasatan aan akhrisan jirnay arki jirnay iyo asaaliibtii hore o dhan usluub sidana oo san iskaga bilaamaysa bimaan un ku bilaabmaya hadal aan iyadoo waxay ku tacalluqaysaa jirin usluub machuuda ma ahayn oo hore loo yaqaano laakiin waa usluubyadan dambe ay maka waqtiyadan dambe soo baxay ay isticmaalaan saa daraaddeed usluub sidan haddaan kutubtii luqadii hore aan silaha bal ka eega oo ka hela kama helayno waayo usluub machuuda ma aha laakiin wax imika la isticmaalo bima ana iyo wabitaali iyo waxyaalo oo dee raggan kutubtan dambe waqtiyadeedna la qorayna waa usul barhkood dee ma isticmaalaan laakiin barhkood baa dee isticmaaladan baa saariibtan oada ragnaa kitaabkan meelahan waa isticmaalay laftiga wabitaali iyo bimaadana wajiiska oo kale cabdulkarim zaydan waa isticmaalay bal markaa haddaba bima anana waxa maqsuudkeediiya ama ujeedadu marka usluubkan oo kale waa binadari ayay la macno tahay oo bimaa ana xadiida rasuulillahi maxaan ku laqbaysanaynaa waa binadari ilaa ana xadiida rasuulillaahi sala allahu calay markaan eegnaan ictibaarino xadiidkii rasuulku yasiluna aynuna soo gaari can dariiqi ruwaat waxaana jira kitaab la yidhaha almucjam asaasi almucjam alcarabiyu alasaasiyu waa munadamadan jaamacadda carabta kama mid ee xaggan thaqaafada iyo funuunta iyada u khaaska ama munadamadaase alisco ay yidhaahaan ayaa bal markay dee soo gaabiyaan magaceedu kolleyna dee waa halkii unesco ayay dee alisco yidhahaan sida munadamadan muctamarga islaamiga raacsan ee dee markaa iyadna tarbiyada ay markaa iyadu dee uu yahay waxay shaqadeedu ay tahayba isisco ay yidhaahaan taas mucjam ay soo saartay weeyaan oo dee iyagu maaha dee munadamada dee ishraafkeeda lahayd oo raggii luqawiyiinta carbeed ama dee majmuuco kaba mida ayaa alifay oo mucjamul asaas kolleyna walow mucjamulwasiidkan majmucu luqa alcarabiya uu soo saaray mufradaadka uu kaga qanisan yahay uu ka mufradaad badan yahay haddana asaaliibtan dambe ayuu yar muhim u yahayba oo asaaliibtan dambe iyo amhiladu laba yimaadeen kaas baa cibaaradiisa waxay ahayd halka markuu dee bimaada ka hadlayay bimaa ana ay binadari ilaa ana taas baa macnuhu ayuu kuba fasiray bimaa ana waxay la mid tahay binadari ilaa ana oo imika markaa maxaan odhanaynaa bimaa ana xadiida rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam waa binadari ilaa ana xadiida markaan eegnaan ictibaarino ilaa ana xadiida rasuulillaahi sala allahu calay wasalam xadiidkii rasuulku yasiluna inuuna soo gaadhayo can dariiqi ruwaati ruwaadda dariiqeeda inuu inaga soo gaadho oo xadiidku dee ruwaad baa ina soo gaadhisay si kale inaguma soo gaadhayo fahum markaa ruwaaddu markaan jaanibkaa eegno fahum ruwaaddu alrakiisatu lula waa asaaska iyo waxaa la cuskadee al uulaa hore fii macrifati sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa garashadii aw cadami sixati ama sixa la-aantiisa garashadeed lidaalika saa daraaddeed ruwaaddu markay dee heerkaa ay noqdeen kuwo jooga xadiidkii iyagu u ah dee lafdhabar u ah xadiidka in la garto sixadii iyo sixa la-aantii ihtama way u ihtimaameenoo culamaa ulxadiida xadiidka culimmadiisu biruwaati ruwaadii bay cinaayo weyn siiyeenoo dee bal marka la eego kutubtay kaba qoreen iyo saas iyo waaba dee qeyb dhan oo cilmiga mustalaxu waa qeybtaa qawaacidda iyo qeybtaa rijaasha wa sharaduu way shardiyeen liqabuuli riwaayatihim riwaayadooda aqbalkeeda shuruudan shuruud daqiiqatan aada u xeel dheer weeyo muxkamatan sugan oo aada u adag oo tadullu tilmaamaysa calaa bucdi nadarim waa aragtidoodii iyo nadarkoodii dheeraa iyo wasadaadi tafkiirihim ragga muxadisiinta ah fikirkoodii toosnidiisii inoo tilmaami wa jawdati dariiqatihim dariiqadooda wanaageedii ay raaceenna inoo tilmaamaysa wa hadihi shuruudu shuruudan allatii shuruuddaasoo ishtaraduuha ay u shardiyeen fi raawi raawiga ay u shardiyeen iyo wa shuruudu shuruudi alukhraa kale allatii shuruuddaasoo ishtaraduuha ay u shardiyeen liqabuuli alaxaadiid walakhbaar in hore u soo maray axaadiidta aqbalkeediiyo akhbaarta lam tatawasal may gaadhin ilayha shuruuddaas dee shardinteed iyo dejinteed ayu millatin diintii ka ahoo min almilani diimaha kale ayu millatin waa diin waa diintay doontaaba ha noqoto min almilani milooyinkii ama iyo dee diimihii kale dadkeedii iyo ehelkoodii kaba midi may gaadhin xataa fii hada alcasri xataa casrigeennan alladii casrigan oo yasifu asxaabu asxaabtiisa ay ku sifeeyaan bilmanhajiyati wadiqa manhajiyo inuu yahay dee khudbo habaysan nidaamsan oo la raaco oo dee natiijo markaa xaqiiqa ama dee xaqaa'iq markaas keenaysa uuna way ku gaadhsiinaysa taa ay kuwa sifeeyaan oo dee casri manhajiye ay yidhaahaan manhajiyadna waa khuda munadama liciddati camaliyaati dihniya waxisiya buqyat alwusuuli ilaa kashfi xaqiiqatin aw ilbarhanati calayha waa adigu dee kolley waa khudo iyo habaysan oo kulansanaysa dee camaliyaad kala duwan oo mid dee dihni lahoo dee mid xisiyaba lahoo ujeeddada laga leeyayna bal xaqiiqo in la ogaado ay tahy oo la gaadho haddaba casrigeennan bay dhahan waa casri manhajiyo oo isagu dee manhajiyo uu raaco leh taasoo waa taa xaqaa'iqdii kownkiiyo waxyaalahaasba lagu ogaaday dee ee lagu soo saaray bal haddaba casriga taa lagu sifeeyo xataa marka la eego wararka iyo sida loo aqbalayo taas heerkan may gaadhin asal ahaan wey diqaduna waa dee kamaalka ama kamaal oo lagu dhowaadiyo wixii mihaaliye ah oo markay sanco oo kale laguma sifeynayo dee imaka diqo ama waxa dee lala imanayo diqo laguma sifaynayo waxa weeyaan waa wixii markuu kamaal ku dhow yahay ama mihaaliye laleeyahy waa suuradta ugu fiican ee ugu taamsan ee ugu kaamilsan ay ahayd bal in laguba daydo namuudaj noqobata taas bay dhahan haddaba casrigan waqtigan laguma sifeeyey taas xataa lama gaadhin waayo fa inahum iyagu bal dadkan casriganba iyo dee noloshii kaloo dhami lam yashtariduu umay shardiyin fii naqalati alakhbaari wararka kuwii soo naqlinaya naqala waa jamce waa jamcu naaqaline ashuruuda shuruudii alatii shuruuddaasoo ishtaradaha ay shardiyeen culamaau lmustalaxi culimada mustalaxu fi raawi raawigii ay u shardiyeen raawigii ay u shardiyeen bal wala aqala minha wax ka yarna umay shardiyin oo bal shuruuddan maaye bal shuruud haba shardiyeen kuwan ka hooseeya oo laakiin aan kuwan gaadhsiisnayn si jira ay u shardiyeen maba jirto fa kathiiru min alakhbaari in badan oo wararka ka mid a allatii wararkaasoo tatanaaqaluhaa ay kala gudbinayso ay dee markaas wakaalaatul ambaa-i rasmiya soo naqlinayso ay soo warinayso wakaalaadkan wararkaee rasmiga ee laba leeyahay laa yuthaqu biha laguma kalsoonaanayo walaa yurkanu ilaa sidqiha looma iilanayo lama ictimaadsanayo runteedii wadaalika kaasna waxa weeye bisababi ruwaati almajhuulin dadkan warinaya ee warka laga soo naqlinayo masaadirta wararkeen laba aqoon waxayiin majhuulinta wamaa aafatu lakhbaari ilaa ruwaata waa beyd hore hore loo yidhi qayb kamaamile wararka aafada kuma timaada waa dadkan warinaya dee dad aan lagu kalsoonayn ama been sheegaya kol warkii sheegaya marka warka aafadu xaggay uga timi waa raawigiisay ugaba imanaysaa wakaiiran in badan ma wakaiiran ma wax badan baa yadharu ay muuqataa ay muuqanaysaa cadamu sixati tilka alakhbaar wararkaa wakaalaadka wararku ay soo naqliyeen ee iyagu midba mid ay uga dhiibtay inaanu sugnaynba beenba yahay bacda qaliilin yar dabadeed waayo waa ruwaadda majhuuliinta wax laga soo naqlinaye laakiin dee inaga waqti heerkaasaa dee shareecadeennii ilaahay kuba dhowru ku dhowru raggana uga soo saaray heerkaa aan cidi gaadhin ayay gaadha xagga marka la eego shuruudan loo dejinayo ruwaaddi bal markaa shuruudu qabuuli raawi taasi hordhac bay hayde raawiga aqbalkiisa la aqbalayo shuruudda uu leeyahay ajmaca aljamaahiiru jamaahiirta waxay ku ijmaaceen min aimati alxadiidi walfiqh xadiidka iyo fiqiga imaamyadiisa kaba mid aha annahu yushtaradu fi raawi raawigi in loo shardiyayo shardaani asaasiyaani laba shardi oo asaasiyo wahuma huma labadaa shardi waxa weeye alcadaalatu mid waa cadaalo hadda horena wax waynu usoo aragnay oo dee shuruuddan ah cadaalada ee say inooguma sugnaanaysa umuurahasun baan imaka eegaynay cadaala waxay tahy iyo dabdi wuxuu yahay halkii saxiixaynu kuma soo maray waa cadaaladii wayacnuuna biha waxay cadaalada ula jeedaan an yakuuna araawi musliman baaligan caaqilan saliiman ka nabadgalay min asbaabi alfisqi fisqi asbaabtii saliiman kaba nabadgalayna min khawaarimi lmuru'ati sharafta iyo muru'ada wixii dhaawacayay kollay horean umuuraha ugaba soo hadalay walow dee culimada fuqahadu abwaabu shahaadaad markay joogaan dabdinta fisqiga asbaabtiisa iyo dabdinta khawaarim almuraa iyagaa u asala halkan iyagaana dee hagaag u dabdiyey u taxriiriyey oo iyada ruuxii dee bal markaa umuurahan doonaya kutubta xadiidyada waxba kuma waxaa dee kutubta fiqiga baabka shahaadada ayuu laami ama abwaabu shahaadaatba walow dee ay jiraan xataa muruu'ada oo kale rag hore iyo rag dee mucaasiriinteenna kaba midi inay dee mu-alafaad kaba qoreen oo waxyaalihii culimmadu ay kuba tacriifiyeen iyo waxyaalaha dee jebiye oo kale iyo waxyaalaha ay kuba timaado ay kuba xasisho iyo barhkoodna ay yidhaaheenba dee waa isticmaalu kullu khulqin xasan iyo wajtinaabu kulli khuluqin qabiixba mru-adii waa wax dee aadaabtii kulminayo waa khuluqka soo fiican oo la isticmaalo ama khuluqka soo xun oo lagaba dheeraado barhkood ay yidhaaheenba waa ijtinaab lmari maa yaziinuhu wajtinaab ijtinaau lmari maa yaziinuhu wajtinaabuhu maa yashinu waa ruuxi wixii isaga dee qurxinaya ee sharaf u yeelaya kasbada wixii xumaynayana kaba dheeraada murua la yidhaha barhkood takhaluq lmari bikhuluqi amhaali bal laakiin waxaan leenahay xagga dabdinteediiyo umuuro taas weeye waayo inaga makaalkan uu kuma joogsanaya addabdu tii kalena waa dabdi waa shardigii labaad wayacnuuna bihi waxay ula jeedaan an yakuuna raawi raawiga inuu noqdo gayra mukhaalifin lihiqaati dadkii lagu kalsoonaa mid aan khilaafin walaa sayi alxifdi mid aan xifdigiisu xumayn walaa faaxisha alkaladi waa alfaada isku dhadhawaayin hore u soo maray qaladkiisna kuwu foolxun yahay aanu noqon walaa muqafalan walaa kahiira lawhaam waa alfaada aynu soo marre bal adigu muhimku waxa weeyaan raawiga la aqbalayo laba shardi buu leeyahay alcadaala laakiin kasii hadalkeed waa taa waxna horaan ugaba soo maray fuqahadna aad bay ugaba hadlaan sidaan soo sheegayno cadaalad iyo qaybaheed iyo waxay ku noqonaysa midna waa dabdigo dabdiguna waa tii aynu qaybaha u kala baxayana hore usoo maray imikana waxa loogaba jeedo dabdiga oo dabdi la-aanta wixii keenayey ee dee ay kaga ixtiraazayeen dabdiga waa kan sheekhu inoo tilmaamay iyadana umuurahan soo maray bal muhimku laakiin siay inoogu sugnaanayaan umuurahaas tii baa adigu kalaamkeedu u yar dheeraanayaa noo bilaabaya wuxuu ihi bima tahbut alcadaalatu cadaaladu maxay kuga sugnaanaysaa tahbut alcadaalatu cadaaladu waxay kuga sugnaanaysaa biaxadi amrayna laba amar mid ka mida laba amar mid ka mida ujeedadu ruuxan marka la leeyahy waa cadli laba xaalo mid ka mida ee cadaaladu ugu sugnaan alif ima bitansiisi mucadiliina calayha kuwa tacdiiliya oo ruuxan cadaalo u xukmiya oo caddeeya waa cibaaradii ibnu salaax imaam nawowi cibaarada waa bedelayo bitansiisi caalimiina calayha baabu kaba cabiray de waayo ninkan mucadilka waxaa loo shardiyaa inuu caalim uu ku yahay umuurahan caalim u yaho taas buu u doortay bal adigu dee kolleyna nin kastaaba inuu tacdiiliyo maa hebel ruux kastaa hebel taas lagama aqbalayo waa dadkii dee isagu heerkan gaadhsiisna aqoonta u lahaa umuurahan waxaan wax lagu tacdiliya waxaan lagu tacdilinaya isagana marka horeba cadaala ay u sugnaatee bal dad mucadiliina oo caddeeya oo waa maxay muxuu sii fasilay an yanusa inay caddeeyaan culamaau tacdiili culimadii tacdiilka ama jarxi wa tacdiil amase maaha dee jamacse shardiye aw waaxidun ama mid minhum iyaga ka mida calayha calaa cadaalati shaks shaksigaasi hadduu yidhah waa hebel waa cadli taasi way noogu sugnaato waa dariiqo waima bilistifaadati washuhra faafid ay faaftay dadka dhexdooda oo dee wanaagiisa iyo uu dadka dhexdooda uu kuba faafay faman ishtaharat ninkay shuurowday cadaalatu cadaaladiisa ay shuurowday bayna ahlilcilm dadkii ahlucilmigaa dhexdi washaaca uu faafay athanaau ammaan calayhi isaga la ammaanaa kafaa taasaa kuba filan oo walaa yaxtaaju bacda dalika intaa dabadeed uma baahnaa ilaa mucadilin ku isaga tacdiiliyo yanusu caleyha nin dee marka horeba toosan ahlu cilmiga dhexdoodana wanaag iyo dee cilmigii iyo macrifadii iyo cadaala ay u faaftay hebel baa waa cadli taa uma baahna hebel waa hiqa uma baahna taasaa kuba filan ilaa mucadilin yanusu calayha wadalika milu aimati lmashhuuriina waa imaamyadii shuuroobe kale kal aimati alarbaca afartan aimada madaahiba ale kal aimati alarbacati wa sufyaanayni wa sufyaan ibnu saciid athawri iyo sufyaan ibnu cuyaynata alhilaali wlawsaaciyi wagayrim iyo raggii lamidkaa oo dee ragga caynkaasoo kalea iyagaabaa ragga dadka la weydiiyo iyagaa dadkii wax tacdiilinayay ee iyaga cid lama weydiiyaba taasi bal labada xaalo mid bay cadaaladu inooguma sugnaan madhabu ibnu cabdilbari fii hubuuti alcadaalati ibnu cabdilbari madhabtiisii xagga marka leega cadaalada sugnaanshaheeda waa ibnu cabdilbari madhab yar waasicuu leeyahay imaam ibnu cabdilbarina kolle waa imaam aada u macruuf oo dee aan u baahnayn tacriif kowdha yuusuf oo markaa dee reer andalusna ahaa halkaasna kuba dhintay dee bilaada imaka sbain iyo madhab ibn cabdilbari fi hubuuti alcadaala ra'yu ibni cabdilbari ibnu cabdilbar ra'yigiisu waxa weeye ana kula xaamili cilmi nin kastaoo cilmi xambaarsan oo macruuf ilcinaayati bihi lagu yaqaano inuu cilmigiisaas iyo fanigii u ihtimaamo oo cinaaye iyo ihtimaam u leeyahay dee xumaan iyo fisqina aan lagu ogeyn maxmuulu amruhu arrinkiisu wuxuu ku xambaaran yahay cala alcadaalati cadaalo ayuu ku xambaaran yahay xataa yatabayana jarxu ilaa wax dee jaraaxaynaya ay caddaato oo de taa hore waxayd ruuxii in loo sugo bal ama dee istifaadadaha ku sugnaatay ama taa hore isaga wuxuu leeyahay kol hadduu ninkii dadka ahlu cilmiga ama dalab cilmi lagu yaqaanay cilmi lagu yaqaanay uu yahay inuu u cinaayoodo u ihtimaamana laguma yaqaanay dee kol haddii uu dee aynaan xumaan ku ogeyn oo wax jaraaxaynayo oo dhaawacayo cadaaladiisii aanay ku caddaan waa caddi un taasaa kuma filan oo ilaa ay ka caddaanaysa wixii jaraaxaynayay cadaala arrinkiisa lagu xambaaraya واxtaja bxadiiثi buu xujaystay yaxmilu hada اlcilma min kuli khalafi cudulu yanfuna canhu taxriif اlghaaliina waاntixaal اlmubdiliina wataأwiil اljaahiliin yaxmilu hada cilma cilmigan xambaar waa xadiid koley dee duruq dhowra laguba wariyey duruqdiisna dee inteeda badane ay daciif tahay in xaafid اlciraaqina siduu xagga hoose kaba dhigta uu yidhaaho wax dee dariiqo isaga ama xadiidkani maba sugna bacd alculamaana duruq badan uu leeyahy daraaddeed ay u taxsiiniyaan bal markaa cilmigan waxaa xambaaraya min kuli khalafin waa khalaf kasta khalafku waa cid ka horeysay ciddii bedesha taas baa khalaf la ydhaah laakiin haddii khalaf la ydhaah laamta la fadxiyana waa dadka fiican ee wanaagsan ee dadka horeeye iyagu bedelayba haddii khalfi la ydhaah laamta la reebana waa kuwa xun buu noqdaa fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacu shahawaati fasawfa yalqowna gaya khalfi waa khalfu suu'in dee khalaf haddii la yidhahna waa khalafu khayrin taas buu noqdaayo waa inta u dhaxaysa farqiga luqa ahaan udhaxaysa aayadda qur-aankana fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata waa khalfu suub ayado waa kuwa salaadiiba dayacay iyo waa ambiyadaa ka dambeeyey hore haddaba khalaf kastaba cudul waa kuwada toosan ee cuduusha ayaa cilmigan xambaarta yanfuuna canhu waxay ka anfiyayaan oo taxriif alqaaliina kuwa iyagu ku xeeldaaranaya wixii ama xadgudbaya taxriifkoodii ay taxriifinayeen waintixaal almubdiliina kuwa iyagu ahlubaatilka iddicaa'aadkoodii iyo sheegashooyinkoodii iyo waxyaalahaasna way ka anfiyayaan oo cilmigiibay ka dhowrayaan oo dee wixiiba ay caddaynayaanba wata'wiil aljaahiliina kuwa jaahiliintaa iyo nastii aan toosnay inay kuba xambaarayeen ay ku awilayeenna tii bay ka anfiyayaan haddaba isagu taasuu soo qaatay markaa wuxuu leeyahay sheekhu waana hadalkii hortii laba yidhi wa qowluhu qowlkiisan haadaakani kayru mardiyin mid laga raaliyay maaha cinda alculamaa culimmadu iyada tan may aqbalin oo waxay iyagu u baahan yihin may tacdiilku maha cadaaladu wax satrigaa guud uun iyo ninku inuu aan xumaan lagu ogeyn ugu sugnaanaya waataynu majhuululxaal iyo masuur iyo waxyaala soo marnayba taasaynu soo marnay wixii waa inay sugnaadaan oo waxay markaa isagu waxay leeyihinaa lianna alxadiida horta xadiidkii lam yasix xadiidkani xadiid sugan ma aha wacalaa fardi sixati bal sixadiisa haddii la qadaro la yidhaah waaba sugan yahayna faina macnahu macnihiisu waxa weeye maha macnihiisu khabar ee macnuhu walow suuro khabar yahay amar baa looga jeedaa waa inshoo liyaxmil hada ha xambaara hada alcilma min kuli khalafin cudulu waayo waa dadkii laga aqbali lahaa dadkii cilmigooda lagu intifaaci lahaa dadka dadku ku kalsoonaan lahay nin faasiqa hadduu xambaaro cidii wax kama qaadanayso ee cilmigan ha xambaareen min kuli khalafin cudulu cudulshiisa ha xambaareenoo waxa weeye arrintu waaba amar dee kol haddii amar la yidhahna xadiidkii khabarkiisii looma xujaysanayo dee xujada caynkaasima geli wax dadkii la farayo marka muxuu leeyahay taas